madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa maanta magaalada garowe xariga kaga jaray xarun cusub oo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee puntland iyo dhismaha iyo ballaarinta xarunta wasaaradda maaliyadda puntland oo dib u habeyn lagu sameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani oo ay weheliyaan wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa ayaa kormeeray qeybo ka mid a dhismaha xarunta wasaaradda maaliyadda puntland oo ballaarin lagu sameeyey waxaana sidoo kale uu xariga ka jiray xarunta cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee puntland ay ku shaqeyn doonto agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada puntland maxamed cali nuur ayaa faahfaahin ka bixiyey dhismaha xaruntan wasaaradda ee uu madaxweynuhu xariga ka jiray oo maanta uu madaxweynuhu uu noogu xarig jiray halkan waxaa xusid mudan xaruntan weyn oo aan hadda wasaaraddu usoo guudhay ay inoo noqon doonto xaruntii dhexe ee wasaaradda waxbarashada kaasoo dhammaan loo soo wada guuray aan ka ahayn qeybta imtixaanaadka iyo iyo qeybta buwaagta iyo storageka iyo meel aan rabno inaan library ka dhigano hoos ah oo aan halkaas u qorsheysanay waxaa aada iyo aada xusid mudan waxaa naga taageeray dhismaha gurigan hadda maanta uu madaxweynuhu inoo xarag jaray gacanna naga siiyey unicef qeybta g b e-ga oo global global education fundka oo loogu talagalay in lagu kobciyo korna loogu qaado taageerada waxbarashada dabcan waxa ujeedka ugu weyn laga lagu dhisay ay ahayd in manaahijta iyo qeybta emergencyga oo muhiim u ah adeegyada asaasiga ee waxbarashada oo aan aada iyo aada wasaaraddu ugu baahneed halkaas ayaa waxaa taageero ka siiyey unicef inay loo fududeeyo meela howlahaas ama adeegyadaas laga fuliyo waxaa aada iyo aada ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha dowladda puntland oo isaguna gacan weyn ka geystay sidii aan howshaas aan u hirgelin lahayn noona fuli lahayd wasaaradda waxbarashaduna ay gacan weyn ka geysatay wax kastoo imkaaniyaada ama dhaqaalaha ee heli kardho inay ku dhammaystirto adeegyadii wasaaradda oo muhiim u ahayd in dhammaan wixii ka dhinnaa ay dhammaystirtay waxaa aada iyo aada ugu mahadcelinayaa dhammaan tiimamkii kala duwanaa ee ka shaqeynahaya ee wasaaradda waxbarashadu howshaana nala fududeynayo shaqadaan ballaaran oo inta muddaha aan hadda aan ku guda jirnay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa dhowr xarun oo adeegyo bulsha ah xariga ka jaray oo ay ka mid tahay xarunta dhexe ee garsoorka puntland xarunta cusub ee dakhliga ee wasaaradda maaliyadda puntland iyo xarumo kale oo loogu adeegi doono shacabka puntland